واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
weydii yuhuudda magaaladii eliya ee ku agtiil badda cas dadkeedii markay ku xadgudbeen arrinkii maalinta sabtida oo kalluunkoodu u imanayay maalinta sabtida ah isagoo muuqda maalintaan sabti ahaynna uma timaaddo sidaasaan u imtixaanay caasintoodii awgii